barnaamijka dhallinyarada maanta wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada idaacadda iyada duurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan idilahaantiinba dhegaystayaal waa jimce bisha disembar waa siddeed iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinkugu haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a dhalinyaradu waxay ka hadlayaan guurka oo qaaliyoobay waxayna leeyihiin deynta arooska ka soo raacda ayaa qayb ka ah burburka qoyska waxaa laga yaabaa labada sane ee horeeya dayn bay bixiyaan idigoo dayntii lagaa doonayo oo dayntii aada bixisay oo weliba soomaalida waxaa toogu wararka waxa wey qofka hadduu guursaday waa muxuu ku guursaday weyaan amaadii xitaa lagama sugayo account-kaaga u casaaday waxaa waxaa kale aan idinku haynaa warbixin ka hadlaysa dhalinyarada boosaaso oo ka sheekeynaya shaqooyinka ugu badan ee ay qabtaan wixii maalintii aan galo waa isku celceliyaa faa'iidaydan kala haraa wixii kalena ayagaan ku soo celiyaa maasha allah walaale waan iskaga ladanahay adugu muddo afar sanaa baan iibinayay dharka marka nolol maalmeedka waan ka helaa maalintii walaal maana dhinacii heesaha ayaan iyaguna ismaaciil oo ka marnayn barnaamijka maantana waxaanu idiin haynaa yurub geenya oo leh
ismaaciil danan warkiisa isna waa sugaynaa sheekooyinkaas iyo qaybo kabaleeba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhalinyarada maanta oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
quwadaha dunida ayaa isugu imanaya magaalada new york maanta oo jimco ah si halkaasi looga bilaabo wareegii saddexaad ee wadahadallo xal loogu raadinayo colaadaha dalka syriya kulankan ayaa kusoo beegmaya toddobaadyo ka hor xilligii uu qabsoomayo wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin qaramada midoobe ee laysugu keenayo xukuumadda iyo mucaaradka syriya wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay sheegtay in kulanka new york lagu soo casuumay isla dalalkii ka qayb galay kulankii vienna waxaana ka mid ah iiraan iyo ruushanka kuwaasoo garab siiya xukuumadda bashaar al asad dadka ruwanda ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay ugu codeeyaan afti isbedel ku samayn doonta dastuurka una ogolaan doonta madaxweyne paul kagame in uu ugu yaraan saddex goor oo kale isku soo sharaxo madaxweynenimo codbixinta maanta dhacaysa ayaa waxa ay ka dal waxay dalbanaysaa ansixin ku saabsan isbedel xilliga madaxweynaha kusoo gaabinaysa muddo shan sano ah iyada oo uu iminka yahay toddoba sano hase yeeshee isbeddelkan ayaa waxa uu si gaar ah ugu ogolaanaya madaxweyne kagame in uu mar saddexaad xilka qabto muddo toddoba sano ah kadibna laba goor oo kale oo min shan sano ah sharcigan iminka jira ee ruwanda ayaa khasab ka dhigaya in kagame uu xilka ka digo sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka haddii aftida la ansixiyo sida la filayo islamarkaana kagame uu doorashooyinka soo socda ku guuleysto waxa uu xukunka si hayn karaa ilaa sanadka labada kun iyo afar iyo soddonka duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad nagala socotaan falastiin ismaaciil oo xiliyadan dambe waxaa kor u socda qiimaha ku baxa xafladaha arooska arrintaasi ayaa sababtaa in qoyska cusube ay deymo badan qaataan si xaflad qurux badan ay ugu qabsoonto malahana gayaankooda kalena ay u tusaan haya habley baa halkaa dhib badan keeno waxay dhahdaan sidii heblaayo loogu tumay haddaan laygu tumin dee marka waa tii la odhan jiray nin dadkuna duruufahoodii ma sinna duruufahoodii ma sinna marka heblaayo saad u gaadhsisid waana deyn badan halka credit cardna ma jiro lasoo casaystaa ma garanaysaa haye marka waxyaaba kalaad casaynaysaa marka deymaa lasoo qaadanayaa deymihiina waxaa jira mahmaah kaloo soomaalida taqaano la yidhaahdo aroosaa miskiin maaha haye marka waa tii hadda wiilka dhalinyarada codkiisa goordhowd aan maqalnana uu yidhi dadku waxay leeyihiin oo muxuu u aroos de ha markaas u aqalgashid waxaa lagu leeyahy hee keenno xaafadiina waxaa lagaa sugayaa biilkii iyo nolosha cusbayd deyn kale deymo badan oo kalena waa lagu leeyay marka meel walbaad kasoo xidhxidhmaysaa marka warbixinta laakiin laakiin ismaaciilow xaggee martay heestii khatrad daahir ay ay lahayd naftu kay doonaysay darin inaan la jiifsado dadkao dhamme ha wariyeen waayaha nolosha iyo casriga bedelay falastiini taana warbixintan soo socota cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa magaalada hargeysa ka soo diray qaar ka mid a dhalinyarada ayuuna la sheekaystay marka la eego isbedelada nolosha aadamaha iyo marxaladaha ay soo marto ayaa la tilmaamaa in guurka casrigan uu yahay mid isbedelay guurkii markuu dhaco meherkii xafladii meherku dhacdo waxaa ku xigaya in xaflad meher inantu qabsato waxaa ku xigaysa haddana in arooskii oo kale xaflad loo qabto waxaa ku xigaysa in bajaanadii hooyooyinka loo qabto waxaa ku xigaysa in sabiib iyo xaflad la yidhaahdo hablaha qabsanaya ay qabsadaan taasoo kale way jiraysaa waanay kharash badan tahay taasi waxay ahayd wardacawil xirsi oo kamid a dhalinyarada ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka hadlaysay tirada xafladaha guurka ee isa soo taraya kuwaasoo alaaba kor usii qaada siina kordhiya qiimaha uu ku kaco guurku haddaba maxaa sal u ah inuu sidan u qaaliyoobo maxamed ubba waa wiil dhallinyara ah oo ka qalin jebiyey kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda hargeysa waxa uu qabaa inay jirto isku dayasho dhinaca bulshada dhexdeeda ah taasoo xilliyada qaar maslafisa dhallinyarada guursataa dhibaatadu ugu weyn halka ka imanaysa waxa weji isku dayashada waxaa la yidhahdaa oo waxaa la odhanayaa khadar cabdilaahi sidii loo maxaa la arooskeedii loo sameeyey bay inanta odhanaysa waa in anigana laygu sameeya inankii way u tagaysa dabeedna waxay leedahay arooska intaasaa ku baxay waxaa ku baxda waxaa la liidiyey sariiraha noocaasa waxaa liidiyey fadhiyada noocaasa brand noocaasa le waddanka noocaasa laga keenay ayaa khasab lagaga dhigaya waxay noqonaysaa markii qofki isagoo mushaarkiisa uu yahay ama aan shaqaynba ama dhowr boqol oo doolar qaata in kumanaan kun oo doolar kumanaan doolar la geliyo la yidhahdo shan iyo toban kun labaatan kun la geliyo dabeedna qofki amaah galo oo uu akawnadiisii mariyo kii xoolaha xoolihiisii soo iibiyo kii maxaaday dhul lahaa dhulkiisii soo iibiyo dabeedna ugu dambaynta guriga la tago iyadoo aan wax lacaga lahaynin wiilasha ayaa alaabo kororka qiimaha guurka iyo badashada tirada xafladaha ku riixay dhinaca gabdhaha hase yeeshee hablaha ayaa iyaguna dhinacooda qaba in aanay marnaba wiilashu kharashka ay bixiyaan goyn karin qiimaha gabadha waa tan mar kale wardacawil xirsi markaan eegno dhaqankeenii hore ee gabdhaha la guursanayo waxaa laga bixin jiray boqol halaad iyo baarqabkoodii hadda marxaladan aan joogno kama bixiyaan boqol halaad iyo baarqabkoodii gabdhahan hadda lagu doonayaana maaha gabdhaheenii hore ee ayadoona waxba baranoon cidi kusoo danin inta la baro sidii reerkeedii iyo dee ay u dhisan lahayd laakiin waa gabadh kasoo bilow ilaa iskuol markay bilaabaysay lix iyo toban sanadood ugu yaraan gabadha wax baratay gabadhii lix iyo toban sano ugu yaraan wax baratay ee reerku kusoo kharash gareeyeen ee aabaheed iyo hooyadeed intaasoo dhan la garab taagnaayeen ma ma iyo gabadhii hore isku isku iskuma noqonayaan inkastoo gabdhaheenii hore hooyooyinkeen fiicnaayeen alxamdulilah haddana isku miisaan ma noqonayaan oo tan tabac badan oo tii ka badan baa galay iyadoo dhalinyaradu ay bulshada soomaalida ka yihiin markasta tirada ugu badan ayaa arrintan ay noqotaa caqabada dhalinyaro badan ka hor istaagta iyoleelida qoysa haddaba sidee ayay u maareeyaan dhalinyaradu kharashaadka alaaba kaga baxa guurka cumar sayid iid qulambe waa cilmi baare arrimahan wax ka qoray laga yaabaa inuu contribution iska helo ama ama taakula inuu ka helo eheladiisii iyo qaraabadiisii inuu taakula ka helo asxaabtiisii waxaasoo dhan markii la isku geeyo waxaa laga yaabaa inuu de si uun uga dabaasho marka waxaa suuragala fayska koowaad inuu ninka dhalinyartii la dabaasho qaybta labaad ee inanta lasoo hoynayo ama gurigii la qalabaynayo ee gabadhii la hoynayana waxaa inta ugu badan qayb weyn ku lahoo contributionka ugu badan ku leh ehelkiisa iyo faamilka la dhaqan sidoo kale maxamed uba ayaa isna qabay in hanaanka loo maareeyo kharashaadka guurka uu dhalinyarada dhexal siiyo deyn fara badan oo saamayn ku yeelata qoyskooga waxay u maareeyaan horta dee waxaa laga yaabaa labada sane ee horeeyo deyn bay bixiyaan idigoo deyntii laga doonayo deyntii aada bixisay oo waliba soomaalida waxaa toogu wararka waxa weeye qofka hadduu guursaday waa muxuu ku guursaday weeyaan amaadii xitaa lagama sugayo accountkaaga u casaaday wixii aad ka soo qaadi karaysay faamiliyada oo ka soo qaaday dabeedna waxay noqonaysaa halkaa waxa ka bilaabmaya markaa pointka lasoo gaaro turning point buu noqonaya waa halka khilaaf ka bilaabmaya kororka dhaqaalaha alaabo ku baxa aroosyada ayaa marka laga yimaado dhalinyarada ay sidoo kale culayskiisa dareemaan ehelka labada dhinacba haddaba dhaqaalahaasi ma yahay mid ehelka ay wax ka gaadhaan waa kan mar kale cumar sayid iid qulumbe waxaa laga yaabaa waxaasoo kharashaada hoo baxaya haddii la yidhaahdo gabadha faamiligeedii maxaa actual u gaadhay maxaa si saxa u gaadhay gabadha faamiligeeda haddii la yidhaahdo inay aada u yar tahay gabadha wax gaadhaaba uu iska yidhahay qoyskeedii oo marna gabaadkii lagu kala yaaco marna yaradkii magaranasa lagu kala yaaco deynaha faraha badan iyo hawlaha ay galeen uun wixii ay ku dhex baaba'aan wax si saxa u gaadhay inaanu jirinba gabadhii baa laga yaaba iyadoo ay joogto shaqo-la-aan baahsan oo taabatay nolosha bulshada ayaa badashada tirada xafladu ay yihiin qaar aalaaba laga hadlo balse haddana sii socdaa hase yeeshee waxaa jira dhalinyaro door ah oo soo fahmaya culayska ay leedahay islamarkaana isfaham dhexdooda ka gaara sidii ay usoo koobi lahaayeen kharashaadkaasi ku baxaya guurka wardacawil xirsi waxay qabtaa in ay jirto hanaan ka duwan oo ay dhalinyaradu kharashkan uga faa'iidaysan karaan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
falastiin warbixintana aad baad u dhegeysanaysa bal hablaha hoos ugu sheego waxaad tidahdaa bal wax ka yar dhima magaranaysa hay waxaa moodaa hadde ismaaciil oo armay dhici kartaa in hadhowna wiilasha ay yidhaahdaan hebel xaaskiisa qaaliga ku helay hebelna raqiisu ku helo oo halkaas qiimeyn kale ka timaada de mayaanu fikrad waxaan waxaan qiyaasaya in gabdho badanna saa ay ka fikirayaan de may mid kaleba samaysan kartaa gurigeeday maal gashan kartaa odhan kartaa guri qurux badan idhig halkii aroos qurux badan la odhan lahaa marka in fikradda wax la bedelo weye waa hagaag gabdhihii laakiin kuguma raacin
waa hagaag maxay noo xiga falastiinay magaalada boosaaso ismaaciilow inkastoo ay jiraan dhalinyaro aan shaqaynin haddana qaar badan ayaa jira oo aroor walba u kal lahaa sidii ay nolol maalmeedkooda ula soo bixi lahaayeen wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhalinyarada shaqaysata wuxuuna weydiiyey waxa ay qabtaan mihnada macalinimo iyo ka ganacsiga iyo jillaabashada kalluunka ayaa ka mid ah kuwa ugu badan oo ay ka shaqeeyaan dhalinyarada ku nool magaalo xeebeedka gobolka bari ee boosaaso ustaad cabdifataax cali isxaaq waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada boosaaso waxa uuna wax ka dhigaa dugsiga sare ee imaamu nawowi waxa uu ii sheegay in heerka xilligan ee dhallinyarada shaqaysa ay tahay mid wanaagsan marka loo eego midda uu isagu ka shaqeeyo ee ah waxbarashada
kadib marka aan helnay jaamacado tiro badan oo waddankeena hadda laga sameeyey waxaan helnay macalimiin da-yar oo waxay xambaarsan macluumaadkii loo baahnaa ama oo development ah adduunka maanta la socota yani waxaan ognahay anagu maadaama aan kasoo baxayno haddeer burbur nagu dhacay kasoo kabsanayno haddana markii la fiiriyo dhowr sano ka hor meesha heerka macalimiinta joogeen iyo maanta heerka ay joogaan isku mid ma aha marka waagii hore odayaal baa u banaan jiray laakiin haddeer waxa weye dhalinyaro oo maxay ahayd firfircoon baa soo baxday marka taa marka waxay dhiirigelin oo siinaysa anigoo maxay inaan wadada shaqadana sii gudano oo maxay ahayd horumarkii loo baahnaana maxay ahayd gaarsiino ubadka soomaaliyeed maanta sidoo kale howlaha kale ee dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan ayaa waxaa ka mid ah goobaha ganacsi ee yaryar kuwaasoo ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda maxamedeeq cali iyo cabdirashiid saleebaan oo siyaabo kala duwan aan ula kulmay ayaa qaba in shaqada gobolka ay tahay mid aan dhaafsiisanayn nolosha qoysaskooda shaqadeeda walaale waxaan gadaa dharka iyo kabaha walaale dharka iyo kabaha waa waa iskaga fiicannaha walaale macaan kabaha iyo dharka waxaa weeye wixii maalintii aan gado waa isku celceliyaa faa'iidadaan kala haraa wixii kalena ayagaan ku soo celiyaa maasha allah walaale waan iskaga ladanahay adugu muddo afar sanaa baan iibinayay dharka marka nolol maalmeedka waan ka helaa maalintii walaale macaan sidee u aragtaa marka shaqadan qorax baa fadhidaa kabar baa haysataa dharka noocyadiisa kala duwan ayaa iibisaa iyo kabaha sidee u aragtaa marka shaqadan aada hayso shaqadan walaali macaan waa ku faraxsanahay waxa weeye shaqadan adigu muddo afar sanaadaan ku jiray waxa weye reer baa ka samaystay maasha allah waan ka ladanahay nolol maalmeedkayga waan ka helaa guriga keliyada waan iska bixiyaa waan ku ladanahay wallahi maasha allah haa futureka waxaan damacsanahay hadduu ilaahay yidhaahdo oo muxuu ahaa ganacsigayga inuu ballaarto oo heer uu tago muxuu ahay dukaan oo kale qaar oo kale inaan horumar ka sameeyo macnahii macnaha waa ku tala jiraa waan u sabrayaayo intuu mataqaanaa ilaahay uu iga ballaarinaayo waan u sabrayaa shaqadaan qabta waxaa weye shaqa mas-uuliyad oo aan mas-uul ka ahay meel ad yacni bibito ama macmacaanle loo yaqaano marka shaqada waa ku qanacsanaha shaqa fiican weeye aada fiican marka waxaan leeyahay shaqadeeda wallahi waa fiican waxaan rabaa hadda inaan meel fiican ka soo baxo oo shaqadeeda aan sii wato hadhowna aan heer heer aan kala bedelo dunyada aan gaadho a waan isleeyahay yani meel aad xornimo u leedahay oo aad si fiican uga shaqaysid oo aad shaqadaada aad si fiican uga wadansid aad waxagaada aad iska leedahay inaan furto waan jeclahay waan jeclay aad baan u jeclahay aan shaqadeeda anoo aan wato dhowrkii sano ee ugu dambeeyey dhallinyarada gobolka ayaa aada uga dhex muuqanayey dhinaca warbaahinta iyadoo ay jiraan xarumo gaar ah oo lagu barto shuruucda warbaahinta waxayna taasi ka mid noqotay shaqooyinka dhallinyarada gobolka yuusuf cabdi shire oo ka mid ah wariyaasha boosaaso ka howlgala ayaa idaacadda v o a arrimahaasi uga warramay runtii marka la eego shaqada warbaahinta waa sideedaba waa shaqa iska dhib badan gobolkan oo aan joogno ee barina wuxuu ka mid yahay ee runtii gobolada ay inta badan dhallinyaradu ka shaqeeyaan dhinaca warbaahinta oo kale ee markaan eegno tusaale ahaan anigu hadda waxaan ka shaqeeyaa telefishin iyo idaacad ee telefishinkaas iyo idaacaddaasi ee marka la eego waxaan kala simannahay shaqada warbaahinta kale ee dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan waxaadna moodaa inta badan in dhallinyaradu ee ay muddooyinka ugu dambeeyey gobolkan ahaan ay aada ugu soo badanayeen dhinaca warbaahinta oo kale yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yuusuf maxamuud ismaaciil falastinay halkan waxaa soo socota yurub kenyo iyo ismaaciil dan labadoodana waxay leeyihiin magaranaysa waa inagii aroos yax ka hadlaynay haye iyaguna waa hees guddoon la yidhahdaba inoo soo wada waa aqbaleen lacagtaas la iska raba
goobtaan ku helay gocashada ka baxay buu yidhi ismaaciil danan yurub kenyana guddoon bay tiri waxaan filayaa halkaasi sheekadooda waa kusoo xirantay ismaaciil waan gartay maxay noo xiga n ismaaciilow dhalinyaro badan oo lixaadkooda uusan dhammayn ayaa dhibaato ku qaba sidii ay noloshooda u dabaran lahaayeen ama ay ugu dhex noolaan lahaayeen bulshada lixaadka leh falastiin dhalinyaradaasi waxay caqabado kala duwan kala kulmaan dhinacyo kala duwan oo noloshooda ah sida shaqooyinka socodka adeegyadii dadka lixaad kala gaarka u noqon lahaa oo aan jirin waxaana mararka qaar intaas usii dheer iyada oo lagu faquuqo lixaadka ama dhibaatada ka muuqata iyaga
bulshada ay dadkani la nool yihiin ismaaciil oo ayaan sidoo kale u muuqan dhibaatada ay qabaan dadkan iyo sida ay ugu cadilan yihiin waxyaabo badan oo ay ka caawin karaan dhalinyaradan cismaan faarax dhiig madow waxa uu naafo ka yahay gacan wuxuuna ka warramayaa guud ahaan dadka lixaad kala iyo dhibaatooyinka ay qabaan wuxuu u warramay jamaal axmed cismaan bismillah xasan waxaa la yidhaha cismaan faarax digmadow waxaana gudoomiyaha ururka naafada ee kalkaal degmada beled xaawo marka walaal horta arrima arrimo dhibaato ayaan nahay kasoo bulshada gudaheeda iyo hay-adaha injooyada mase ururada maxalliga ha noqdeena waxaa dhibaatanaysa waxay tahay midabta korean lagu sameeyo sanqooqyada maadaama aan waaxaa jirta inay kala qaadan marka sidee ba dadku idinla dhaqmaan oo midabta koorkaa sheegaysa bal sharaxaad inaga sii muxuu yahay rarxaad markan kaa fiiriyo ninka lagu hala lugta milki ee goonta mise gacanta goobta mise indhaha hala markii goobaha raashimaadka lagu qaadanayo ay hay-adaha ku bixiyaan aan imaadna waana la dirdiraa cidna tixgeliso gartana qabato oo dhowrta xuquuqdaan leenahay malaha waa gartay ee, marka maxa- maxaad ka cabanaysaan marka hadda cabashadiinu ee, maxay tahay ma in laydin maqlo oo marka ee, sidaan tusaale ahaan raashinka marka la qaybanayo qaybtiina si gaar ahaanad laydin siiyo oo laydin maqlo oo laydin dardarin baad eh, soo jeedinaysaan ood ka cabanaysaan horta walaa waxaan ka caawinayn waa howlo badan marka koowaad horta ma haysana agabkii dadka naafada u baahneen sida ba- in lugaha artificialka baaskiilaha lagu socdo ulaha waan la-nahay urur- ururka bisha cas ee muqdisho ka howlgalana nama soo gaarsiinin waa mid midda labaad hay-adaha ka howlgala gobolka geda degmooyinka aan ku sugannahay hadda waxba kama helna laba hay- laba ngo mise laba hay-adood ayaa waxayna siiyeen deeq mar deetan dollar oo lix bilood ah midna waxayna siisay shan iyo toban baaskiil marka dadka annagana waxaan ka koobana sagaal boqol afartan iyo toddoba ruux waxaan isugu jirnaa midda qaranka soomaaliya ee ku jirta sitaal martini iyo xarada loo yaqaana rabkumanda markuu burburka dalka dhacayna nin walba gobolkuu kusoo jeeda ayuu u baqday halkan markaan isugu imaadnayna aruurinay inteer oo isku wajahdaan ka imaadnay haddee daryeel kuma qabna dad- bulshada dhexdeeda aan ku noolnahay xagga caafimaadka isbitaalka markaan tagna amberfin ambarastimol ka gata isbitaala keenliya nin indhala oon lacag oon xoog lahayn markay wax ku gatan in haysinana qabato marka daryeel kuma qabna bulshada aan ku noolnahay soomaaliya gudaheeda qaarkiin baa laga yaabaa inay qoysas leeyihiin marka eh, caruurtiina iyo noloshu sida tahay haddii iskuulaad ay jiraan iyo bal taa sharaxaad inaga sii walaal sharaxad waan kaasi hadda aniga ilma baan leeyahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin marka iskoolaadka hadda degmadan waxaa ka shaqeeya dhowr iskool baa ka shaqeysa kuwaasna waa privat ay leeyihiin dad ganacsi ay sameeyeen oo dhalinyaro waxbarasay ay abuureen marka wax taageeri kaas oo geeson ilmaha u helna malaha ilmaha soomaaliyeed meesha ku nool ayay ka mid yihiin annaga ganacsi ma hayna qaarkeen gana- qaarkeen baa aqoon leh oo hadda annaguna waxbari lahaay balse wax noo yegileen iskoolkii ama laanahay oo garab naga waxaa kaloo jira dadka indhaha la- ilmo ayaa wada oo usha u haaya oo ku wakti seegid indhoolyaal haddii iskool indhoolyaelka leeyihin loola furo dadkaasna meesha waxbari lahayn ilmahan waxaan geeninayn goobaha waxbarashada ee bulshada ay ka hayso marka waxaad leedahay haddii eh, taasi ay dhacdo wa- waxaa yaraan lahaa dhibaatooyinkan en, aad ka cabanaysaan oo qofka isagaa isku filnaan lahaa inta badan aa inaga inta badan inaga isku filnaan len waayo xooga hadduu ku waxbarto ubax aad darsiyo ad adigaad korinaysa hadduu ku waxbartan waa ku anfici ninka indhaha laha haddii wax la bara aniga hadda ga- waan gacan lahay tusaale haddii aqoontayda inta hadda aan ley dowlada dowladii dintay aan wax ku wax ku bartay haddii aqoonta lii xooga dan haynin qaran inaan noqdo hadhici karta lawyer inaan noqdo marka dad aniga ila midoo iga sii fiicanna way ku jiraan wax qab- waxaan u baahanay in waxbarasho xeebaha waxbarashadna laga saacideeyo waxqabad waa gartay marka si gaar ahaaneed maxaad u dalbanaysaa maxaad aad soo jeedinaysa oo aad dalbanaysaa eh, cismaan oo waxaan ka codsanaynaa ummadda islaamka khaasatan ummadda islaamka soo- soomaaliyeed ee jaaliyadaa dibadda jira ururka laga hay-adda loo yaqaano handicap international oo dargeysa dadka naafada adduunka iyo dowladda federaalka alaha wasiirada baarlamaanka iyo xukuumadda qaanuundinta jubbaland iyo waxgaradka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u baahanay in gacan noola fidii gargaar bilaadanimo annagu waxaan u baahanay iskool dadka indhoolyaadka wax lagu bara kuwa dha waxaan u baahannahay qalabka farsamada gacanteena la baro dumiska taasaan ugu noolaadna marka waxaan u baahannahay daryeel wax tamar leh inaan helno kaasi wuxuu ahaa cismaan faarax dhiig madow wuxuuna u warramayey jamaal axmed cismaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad nagala socotaan En, ismaaciilo waxaa moodaa inkastoo dhalinyaradu is- guud ahaan mararka qaar dhibaato ku qabaan en, dal soomaaliya oo kale ah ama dunida en, soo koraysa guud ahaanba haddana in dadka lixaad kale ay ugu sii daran yihiin Waa inaanay dhibaato aad u baabuurta muuqata.
ka istaagaynin in aanay dadka u gargaaraynin in duruufahooda aanay dadka fahmaynin waxaan filayaa in dhalinyaradu iyagu ay bilaabi doonaan oo ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee u diirnaxaa en, dadkan maxaa noo xiga waxay noo xigaa isla jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya barnaamijkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta shalay waxaa jose mourinho oo ah tababarihii kooxda kubadda cagta chelsea laga ceeriyey shaqadii muddo sanad iyo bara kadib markii naadiga kubadda cagta chelsea uu mar kale dib ugu soo biiray tani waxay ka dambeysay kadib markii guuldarooyin isixiga naadiga chelsea ay la soo daristay islamarkaasina ay naadigu hadda fadhiso kaalinta lix iyo tobanaad ee horyaalka kala sarraynta premier leaga dalka ingiriiska iyadoo hal dhibcoon u jirta zoonka lagu gudbayo division ama heerka labaad ee premier league morino ayaa helaya lacag gaaraysa ilaa iyo afartan milyan oo geniga starliinka ahi maadaama shaqadiisii laga joojiyey qandaraaska kula jiray naadiga kubadda cagta chelsea oo muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladeedu aysan wanaagsanayn haddaba dhegaystayaashiin ayaan fursad u siinay inay ka qayb qaataan xubintan oo fikirkooda ay ka dhiibtaan haddii xilligan ay munaasab ahayd in morino naadiga kubadda cagta chelsea laga ceeriyo in kale waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada ku taxan barnaamijka dhallinyarada maanta gaar ahaan xubintiisa cayaaraha oo ka qayb qaadanaya xubintan axmed saalax buraale waxaan joogaa magaalada boosaaso runtii waxaan aada u taageerayaa joseph mariniyo in laga ceyriyo shaqada sababtoo ah shaqadiisii ma uu gudan xilli ciyaareedkaana wuxuu ku bilaabay siyaabo aan lagu baran waxaa ka mid ah waxyaabo aan ku taageerayo khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo laacibiinta qaybtood sida xasan waxaa kaloo jirta bilowgii cayaarta inuu arrin foolxun ku sameeyey gabadhii dhakhtarada ahayd oo oo cayaarta suwan iyo chelsea udhexaysay uu garoonka ugu aflagaadeeyey gabadha uu sameeyey isagoo waktigiisa ilaashanayay daqiiqadahaas aniga oo cabdirashiid cusmaan mukhtaar oo ku nool koonfurta suudaan waxaan taageersanaya in basoo marino xilka laga qaado sababtoo basoo marino xoriyey xilli ciyaareedka naadiga ma uusan gaarsiinin meel wanaagsan waxaana loogu bartay mar walba inay gaarsiiyo naadiga safka hore kaalinta labaad kaalinta koowaad laakiin aad bay ugu fiican tahay marka in shaqada laga eriyo sababtoo basho waa nin aad iyo aad u sanadkan ma mana noqon midkii labani ay dalka eregtay kaaniga cabdirashiid oo ku nool koonfurta suudaan sidan ayaan ku baaqaya kuna kuna faraxsana in haydaga shaqada laga eriyo basoo marino magacaygu waa maxamed maxamuud cusmaan oo kasoo hadlayo magaalada beledxaawo ee gobolka gudub jose marina kooxda chelsea hogaaminayay ee shaqada laga eriyey arrintaas waan kasoo horjeedaa waan diidanahay sababtoo ah ninkaasu wuxuu weye waa nin wacda ah oo haana oo ciyaaraha aada ugu fiican kooxda chelsea hadda ka hor wuxuu gaarsiiyey meel heer sare ah sidaas daraaddeed hadda un waxaa weeye asaga sidiisii uu ugu yahay macalin laakiin dhibaatada iyo waxa waxaa laga yaabaa in ay tahay dhanka ciyaartoyda sidaas daraaddeed arrintaas waan kasoo horjeedaa kooxda chelsea ay samaysay taageerayaasha iyo dadka multiyaasha inay cayriyaan jose marino marka haddii ay iska dulqaadan lahayn waxaa laga yaabaa seasonkan hadduu xataa wax halmeeyo seasonka dambe in uu meel sare gaarsiin lahaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamuud waan waxaan joogaa laasxaabaan aad ayaan ula xumahay in tababara marino laga celiyo shaqada jirti maadaama marino uu yahay tababare xaala in badanna shaqada ka qaataa qabtay naadiyo badan oo yuruba sida real madrid bordo go-aankan mulkiilaha chelsea ku xayriyey marino waxa uu anigu ana arka inuu yahay go-aan qaldan maadaama ciyaarteyda kooxda iyo marino aynu isku qanacsanayn waxa ahayd inuu keeno xal islamarkaana uu wakti siiyo inuu isbedel ku sameeyo intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii cayaaraha tani kulan dambe nabadgelyo
falastiin horta dhinaca ciyaaraad musu ka wanaagsantihin
qaarkood haye mise kuwii hoobe kuwii magaranaysaa xaafadaha laga ciyaari jirkaasaad adigoo aadka ugu badnay ciyaaro horta waa isbedbedelaan ismaaciilo waagan soomaaliya joognay waxaa aada loo xiiseyn jiray iyo guud ahaan afrikaba kubadda cagta halkan markaan nimid ciyaaro markaan daawan aan u haysan jirnay inay yihiin madadaalo oo kale oo ay ka mid tahay american football ciyaarta loo yaqaano ayaa timid iyo basketka oo aan si weyn markaasi aan wadankii looga xiiseyn jirin marka waxaa moodaa inaan hadda american footballka iyo basketka u badanahay waan gartay falastiin intaasna waxaan kusoo gabagabaynaya idaacaddaydii duhurnimo falastiin axmed imaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaan la socodsiinayey waxaana idinkaga tegaynaa codkaas soo socda